madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ka furay kalfadhiga shanaad ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur oo ay weheliyaan ku-xigeenada labada aqal iyo kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane cali shacbaan ibraahim gudoomiye cali shacbaan oo hadal ka jeediyey munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka labada aqal ayaa dul istaagay waxyaabihii qabsoomay dhammaystirka afartii cutub ee ugu horreysay dastuurka kumeer gaarka ayadoo aqal kasta uu si gaar ah ugu gutay waajibaadkii ka saarnaa intii sharciyeedkii la hor keenay golayaasha labada aqal kuwaas oo mudnaanta mudnaan as-aas u ah sare uqaadka dhaqaalaha dalka iyo amniga qaranka soomaaliyeed guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur ayaa labada aqal ku bogaadiyey doorka ay ka qaateen deen cafinta iyo ka mid noqoshada ururo caalami ah kuwaasi oo horumar gaarsii kara dalka waxaan runtii maxad aan la soo koobi karin mar labaad u jeedinayaa xildhibaanada labada aqal oo runtii kalfacili lasoo maray si wadaniyid dhiirinaan geesanimo ku jirto ku soo gudbay arrimihii adkaa oo waddankeen caqabadda ku ahaa muddo badan laga dhaqaagi waayey oo maanta la gaarsiiyey in deymaha lanaga xafiyo aan maaragtay cunaqabaadka lanaga qaado ururada caalamka aan ka mid noqonno sharaftaas soo hooyey marlamaad marsadhaad ayaan u mahadcelinayaa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee dalka iyo dadaalada socda walaalayaal mudanayaal imar weyn muddooyinkii lasoo dhaafay dalkeennu wuxuu soo maray xaalado muujinayo soo kabasho dhanka maamul dhiska iyo dimuqraadiyeynta waxaan ku sii siqaynaa in muwaadinka soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto asna uu ku doorto ama lagu doorto isaga waxaan filayaa doorashooyinkii dadbanaay in aanay ahayn kuwo loo xiise qabo maanta waxaan wada xasuusannaa in laba kun iyo labaiyo tobankii baarlamaanka ay soo xuleen odayaal dhaqameedyadeennii boqol iyo soddon shanta ahaa oo badankooda degganaa hoteello ku yaalla caasimadda in lagu soo doorto waxaan laba kun iyo lix iyo toban waxaan waxaan u gudubnay in xildhibaanadeenna lagu soo doorto dowlad goboleedyada tiro ka badan afar iyo toban kun oo cof qof ayaa codaysay
xildhibaanada labada aqal ee dalka ayaa looga fadhiyaa in ay bulshada u horseedaan doorasho toos ah oo guud ahaanba shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyaga oo xor ah ee wadada cutubyada ka dhiman dhammaystirka dastuurka